hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta degmada baardheere ee gobolka gado oo dhowaan uu ku fatahay webiga jubba gaarsiisay deeq raashin ah deeqda ayaa la gaarsiiyey laba boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka danta yar ee fatahaadda iyo daadadka ay saameeyeen gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gado cabdiweli maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey qaabka ay u qeybiyeen raashinka
maanta taariikhdu tahay afartii bishii koobaad bisha afraad waxaan deeq raashin qaybin u samaynay dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii ka dhacday degmada waxaan u mahadcelinaya ilaahi subxaana wa tacaala noo suurageliyay hawshaan waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa cid kasta oo qayb ka qaadatay hawshaan inay noo suura gasho ay ugu horreysa dowladda federaalka ah qaybaheeda kala duwan xildhibaanada deegaanka senator fartaag xildhibaan mursal wasiir daqare sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo ugu horreeya mugdamaareyaha hay-adda waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dowladda imaaraadka oo raashinkan uu ka yimid maanta waxaan gaarsiinay laba boqol iyo konton qof oo konton qoys raashinka ayaan maanta siinay insha allahu tiro kale oo noo dhim ilaa biri biri dambe aan siin doona nagu jira hadduu ilaahi yidhaahdo qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaysta deeqda raashinka ayaa ka mahad celiyey dadka raashinka nasiina waa mahadsan yahay annagana masiibadii nagu dhacday ilaahay ha noo gargaara dowladda imaaraadka iyo dadweynebaa nasoo garabqabtayaan u mahadcelinaynaa habeenkii biyaanna qaaday ilaahay iyo waxaan u mahad celinaynaa dadkii na soo caawiyey raashinka na siiyey garbaha na qabtay biyaha naga bixiyey raashinaa nala siiyey raashin oo fiican oo aqli leh baa nala siiyey dowladdaanna ku mahad celinaynaa